culummada gacanta ku haysa dhismaha masjidka ummahaad umulmuumin oo ku yaalo degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka oo maraya dhismihiisa meel gabagaba ah dadka degan xaafadda uu ku yaalo oo aad u badan ayaa waxa ay baahi weyn u qabeen masjid ay ku cibaadaystaan qaar ka mida culummada gacanta ku haya masjidka ummahaad ayaa ummadda islaamka ee waxhaysata ka codsada in laga qayb qaato dhismaha masjidka haddana inaan ku darno inaan dhisno beydka ilaahay runaanti karaamo iyo sharaf iyo ciza iyo ajir aan dhammaanayna ayay noo tahay waxaan markaa ciddina maqlayso na taqaano wejiga annaga muuqaalka annagana waxaan ka codsanaynaa khaasatan jaaliyaddii denmark guud ahaan iyo gaar ahaan yurub oo dhan iyo dadkan qaranka joogo kulligood ilaahay ninkuu wax siiyey oo gudaha joogo in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka meel aad u wanaagsan oo runaantii aniga maanta cajibisay hawadeeda meeshuu ku yaallo baahi weyn ay ku jirto meesha hadda masaajidka ugu dhow uu cabaar ka jiro dad badanna meesha ay soo degahayaan baahidaa weyn ay jirto in baahidaa la buuxiyo markaa jaaliyadaha dhan waan ku baraarujinhayaa dadka muslimiinta o dhan guud ahaan khaasatan waxaan aad dadkii saaxiibada ahaa gabdhihii walaalahay ahaay oo qiimaha badnaayee ree ows iyo raggii akhyaartaha kulligood waxaan ka codsanaynaa inay sii dhammaystiraan meesha hadda uu marhaya sarwaantii gebagaba ayuu marhayaa meel fiican ayuu marhayaa wanaagsan buu marhayaa marka sida khayrka aan uga barannay ilaahay markii la bilaabo wuu iska yimaada dhammaystirkiisu marka walaalaha inoo bilaabay dadka bannaanka inooga imaanaya soomaalida waxay ka yihiin lafdhabar wax kasta oo gudaha ka socda hadday ahaan lahayd kaalmaynta reeraha iyo hadday ahaan lahayd mashaariicda khayrka ee laga qayb qaadanayo marka masjidka kasoo qayb qaadashadiisa dadka gudaha oo masaajidka deriska la ah ee gudaha ku jira iyo dadka bannaankaba waxyaabaha looga baahan yahay waxay tahay hadda agabkii ayaa loo baahan yahay markuu masaajidka uu bilowga uu yahay waxyaabaha ugu badan ee dadkuna ay markiiba kasoo jawaabaan waxaa ka mid a shamiindada iyo biraha iyo alwaaxa oo runtii ah yani qofku inuu asagu keeno marka dadka keenay intan soo gaarsiin ku mahadsan yihiin dadka kalena inay shamiindadiina keenaan birihii keenaan alwaaxdii keenaan hadba wixii loo baahan yahay masaajidka intay soo booqdaan meesha uu ku yaalo waa meel la arki karo oo tabeelayaashu dhinac walba ay uga yaalaan in la soo booqdo oo dadka gudaha ku jira markii masaajid saan oo kale uu yahay way la soo xiriiraan oo xaggeen geynaa intay alaabtii soo raraan marka meeshii ay gelin lahayn waa meeshaan inay kusoo hagaajiyaan waxyaabaha meesha lagu soo hagaajinayo tabarucaadkana shaashada ayaa la idiin saaraya masjid qofkii ka qayb qaata inta masaajidkaasi lagu tukanayo ajir iyo xasanaad ayaa u socda waa sadaqa jaariya dadkii waalidiintii dhintay ayaa wax loogu dari karaa dadka nool ayaa duco iyo khayr looga qayb qaadan karaa dadka xanuunsan ayaa daawo loogu raadiyaa intaas oo dhan ugu dambaysta waxay isugu noqonayaan sadaqada maalinta qiyaamaha la harsado ayaa meesha ka soo baxaysa marka garab in laisku siiyo ayuu mudan yahay sida aan u baranay marka masaajidada soomaalidu hadday dibadda joogaanna maraakista islaamiga iyo masaajida way dhisaan hadday gudaha joogaanna way dhisaan wayna iswada kaashadaan marka allaha u wada kaalmeeyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha masjidka ayaa ku soo aadaya xilli dadka xaafadda ay baahi weyn u qabeen